codowga markii ugu horreeyey ee lagaga hadlo hagaha anka ah carruurta ee lagu qabto carruurta magaalo madaxda gobolka saaxil ee berbera dr cabdiraxmaan maxamuud radio hargeysa berbera
madaxa fiidhowka ee caafimaadka ayaa gobolka muqdisho ahaa cabdiwahaab matuuma oo maanta u waranaya rediyo argiisaan ayaa waxa uu sheegay in xilligan oo aynu gudadalaasiyo roobka in shacbiga loogu baahan yahay nadaafada taasi oo waktigan ay suurtagal tahay inay dilaacaan cudurro islamarkaasina faafaan madaxa fiidhowka caafimaadku waxa uu intaasi ku daray dowladda hoose in ay ka gurto meelaha ay ciidu ku badan tahay islamarkaasina ay baneeyaan goobaha iliraha iyo mareemada